asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan samater waxaan maanta halkan kaga hadlayaa barnaamij ku saabsan akhbaaro la xiriira caafimaadka barnaamijkan oo loo yaqaan family to family health information center ama soomaaliga lagu fasiri karo xarunta akhbaarada caafimaadka ee ka dhexeeya qoyska xaruntan akhbaarada caafimaadka ee ka dhexeeya qoyska ee gobolkan minnesota waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada hay-adda bayser oo ka caawinaya qoyska habka loola shaqeeya nidaamka amuuraha la xidhiira caafimaadka waana mid lacag la'aana xaruntu waxay qoyska ama waalidka akhbaaro ka siinaysaa howlaha ay bixiyaan kaaniga gobolka iyo caymiska ama inshuransiga howlahan oo ay ka mid yihiin sida waxa loo yaqaano m a ama medical assistance oo aynu wada garanayno inta badan waxaa kaloo ka mid ah tefra tefra waa barnaamij caymiskii oo kale ah laakiin uu waalidku bixinayo sicir aad u jaban sicirkaasoo uu ku xidhan yahay dhaqaalaha waalidka waxaa kaloo jirta weyver brograam kale loo yaqaano oo ah dhaqaalo lagu deeqayo waalidka iyo dhaqaalo kale oo deeq ah ama grantska waxa loo yaqaano oo waalidku haddii uu u qalmo oo gobolku ama degmadu ay bixin karto habka loo raajiciyo dhaqaalaha ama brogaraamada iyo habka loo ablay gareeyo haddaad doonayso habka loo codsado oo ay dhibaato kaa haysato codsiga ama codsigaagii lagugu diiday family to family health information center ama xarunta akhbaarada caafimaadka ee ka dhexeeya qoyska ayaa kaa caawini karta tallaabta aad u baahan tahay in aad qaaddo xaruntu waxaa kaloo oo ay waalidku ka caawisaa in ay fahmaan sharciyada iyo xaquuqaha uu waalidku leeyahay qaas ahaan marka ay timaaddo caymiska ama howlaha la xidhiira kaaniga ama degmada aad deggan tahay mithaal haddaan u soo qaadanno haddii aad codsigii aad codsatay lagugu diido ama saacadihii aad codsatay ee wixii aan horey usoo sheegay p c a ga loo yaqaanay personal care assistancyga saacadihii lagaa jaro waalidku wuu codsan karaa in maaragtay loo fasaxo ama wakhtigii loo dheereeyo wakhtigii laga jaray loo soo celiyo ama in uu dib u sii codsado si loo eego kayskii ee dabadeedna loo qadariyo waxyaabihii akhbaaro ah ee waalidku uu hayay waxaa kaloo jirta oo uu xaruntu kaa caawin kartaa ama qoyska waalidka ay ka caawin kartaa marka codsigaagii la diido ama saacadihii p c a ga laga jaro ilmaha ama qoyskii laga jaro in uu waalidku dib u codsan karo ama waxa loo yaqaana appealska uu dib u codsan karo in la qadariyo codsigoodii waxaa kaloo jirta in codsigaasi ama appealskaasi uu jiro wakhti go'an ee aad u xadadan ee aad maaragtay loo ixtiraamo ee hadduu waalidku wakhtigaa dhaafo aanan la qadarin karin codsigii xaruntu waxay kaa caawinaysaa inaad wakhtigaani la kulanto iyo inaad akhbaaradii aad kula talin lahayd ama aad ku codsan lahayd ay kaa caawiso xaruntu waxaa kaloo ay ka caawin kartaa qoyska ama waalidka hab wanaagsan aad ula xidhiiri karto dhakhtarkaaga ama dhakhtarka ilmahaaga habkaas oo ah hab wanaagsan oo aad dhakhtarka iyo adiga ee waalidka aad isku afgaran kartaan oo dhan uga soo wada jeysan kartaan waxaa muhiima oo lagama maarmaamna in uu waalidku ogaado ama uu ogaado keliya maaha ee uu fahmo kondishonka ama xaaladda ilmahooda caafimaadka uu ku sugan yahay taasina waxay u allaawgaraynaysaa ama waxay u fasaxaysaa in waalidku uu si toosa ula hadli karo dhakhtarka dabadeedna dhakhtarkii uu ka mid noqon karo ee go'aankii ay gaaraysay gobolka ama kaaniga si howlihii loola fuliyo waalidku waa qayb ka mid ah oo wuxuu ku leeyahay lug badan go'aamadaa lagu oggolaanayo ee howlihii aan horey uga soo hadlay waxaa kaloo jira su'aalo wanaagsan oo uu waalidku weydiin karo dhakhtarkooda su'aalo laga yaabaa isla markaa inuusan waalidku garanayn habka loo weydiiyo ama wixii ay weydiin lahaayeen ama sidii uga codsan lahaa si dhakhtarku lug ugu yeesho ee arrimaha lagu qiimeynayo in ay howlaha u qalmaan waalidka barnaamijkan aan horey uga soo hadlay family to family health information center ama xarunta akhbaarada caafimaadka ee ka dhexeeya qoyska habka aad ula xiriiri karto ee ugu wanaagsan waxa weeye inaadna soo wacdo magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan samatar nambarkaygu raqamka aad nagala soo xiriiri kartana waa hal siddeed eber eber shan saddex toddoba labo labo saddex toddoba ama sagaal shan labo siddeed saddex siddeed sagaal eber eber eber waxaa kaloo nagala soo xiriiri kartaa ood ka booqan kartaa webbageka kombyutarka pacer org waad mahadsan tahay inaad dhegaysatay brograamkan fadlan nagala soo xiriir raqamkii ama webbagekii aan horey u sheegay haddii wax aad u baahan tahay caawinaada xagga caafimaadka ah fadlan naga soo waac nambarkaasaan horey u sheegay waad mahadsantiin